وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati huod marka darsigeenna ugu dambeeyey aayaddii ugu dambeysay waxaan aragnay nebiyullaahi moxamed oo allah uu faray asaga iyo dadkii raacayba alistiqaamatu cala addiin lagana reebay waxaa la yidhaahda tuqyaanka iyo mujaawasat alxaddi qofka oo qooqo oo xaqa ku kibro iyadana laga reebay marka aayadahan awaamir iyo nawaahi dhowr ah ayaan ku arkaynaa oo marna ummadda lala hadlayo marna nebiga lala hadlayo calayhi salaatu wasalaam walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu walaa tarkanuu ha leexanina oo ha u iilanina ila aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey oo naftooda dulmiyey oo kufri ama macaasi ku dulmiyey ha u leexanina oo kolka haddaa u leexataan fatamassakum annaaru naartii ay idin idin asiibto ay idin taabato yacnii la idin naaro ay sabab idinkugu noqoto naartii iyo cadaabkii wamaa lakum markaasna markay naarta idin taabataahi oo cadaabkii ilaahay uu idinku dhacaahi idiinma sugnaanin min duuni illaahi alla wax ah alla wax ka soo haray oo min awliyaa'a yacni awliye oo acwaanahoo idiin gargaartaa idiinma sugnaanin weeyaan uma mar haddaadnan awliye iyo acwaan haysanin markaa kadib laa tunsaruuna la idiin gargaari maayo wax gargaarahoo ilaahay agtiisa aad ka helaysaan lama arko marka aayaddan yacni maaragtay aayadahan culammadu waxay leeyihiin markii nebiga lala hadlayana waa la ifraadiyaa waxyaalaha khayrkaa marka la amrayo sida maalan fastaqim kamaa umirta keligii baa laga dhigaa wa aqim asalaata baad arkaysaa haddana keligii baa la amraya aayadda ka dambayso wasbir ayaa la leeyahay oo sabirkii la farayo laakiin markii wax laga reebayo oo waxyaalaha xunxunkaa la reebayaahi waxa weeye waa la jamciyaa oo maalan walaa tadqow aayadda aan xalay soo marnay dadkoo dhan baa lala hadlayay ummaddiisaa lala hadlaya walaa tarkanuu aayaddan oo kaleeto yaad arkaysaa oo laleeyahay ha u leexanina ha u jeesanina dhankooda marka wixii oo khayr ahna nebigeenna ayaa maaragtay lagula khitaabi iyadoo ummadoo dhan loo jeedo ay la qabto nahyigana waxa xunxun ummaddaa loo jeedaa maxaa yeeley annagaa inta badan nabiyullaahi maxamed macsuum ayuu ahaa waxa khaladka ka dhacaana waa ummadaasun weeyaan marka rukuunka maxaa la yidhaahdaa walaa tarkanuu nalaka reebayaay rukuun waxaa la yidhaahdaa culammada waxay dhahaan almaylu lyasiir leexasho yar oo dhinac yar aada u leexato xagga dhaalimiinta u janjeersato ayaa loo jeedaa weeyaan waxay ku sheegaan culummadu yacni rukuunkaasi iyo leexashadaas oo dadka dhaalimiinta dhankooda loo leexdaayey almaxabbatu waalmaylu alqalbiyu bay dhahaan yacni waa jacaylka dadka dhaalimiinta aada jeclaato qalbigaaga oo u leexdo xaggooda uu u janjeersado taas ayaa loo jeedaa weeyaan walidaalika ayay maaragtay salafkeenni ridwaan ullaahi calayhim markay fasirayaan yacni cabdullahi bnu cabbaas oo kale wuxuu odhan jiray walaa tamiiluu ila aladiina dalamuu maylun buu ka cabire dhankooda ha u jeesanina ha u leexanina cikrim oo kaleeto oo tilmiid ibni cabbaas ah yacni mawli ibni cabbaas wuxuu dhihi jiray laa tutiicuuhum dadka dhaalimiinta ha ateecinina oo warkooda ha qaadanina abulcaali oo kaleeto markuu ka hadlay wuxuu odhan jiray laa tardaw biacmaalihim laa tardu laa tardaw biacmaalihim camalkooda ha ka raadi noqonina waxay samaynayaan dadka dhaalimiintaa marna raadi ha ka noqonina marka dhaalimiinta dalamadan oo walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu ilaahay uu leeyahay waa caam wey gaalkiibaa soo gelayo waa dhaalim wey naftiisoo dulmiyey shirki iyo kufri iyo takdiib ayuu ku beenin oo xaqa u beeniyo ku maaragtay naftiisa ku dulmiyey waxaa soo gelaya muslimkii caasiga ahaa muslimka caasiga ah iyadana isagana wuu soo gelayaa marka waxay leeyihiin mufasiriintu rukuunkan waa caamun ila adalama min gayri farqin bayna kaafirin wa muslimin caam wey gaal oo dhaalimana ha jeclaanin oo xaggiisa ha u leexanin qalbiga ha ka jeclaanin ha ateecin ha ku maaragtay awaamirtiisa iyo nawaahidiisa ha qaadanin wakadalika qofka caasiga oo dhaalimka ah ee maaragtay mujrimka muslimba ha noqdee asna ha ateecin oo warkiisa ha qaadanin hana jeclaanin oo ha u leexanin dulmigiisa ha ku jeclaanin weeyaan marka haddii aad u leexataan xaggooda allah wuxuu leeyay fatamasakum annaar naar ayaa idin taabanayso waa laydin cadaabi cadaab buu sabab idinkugu noqonaya maylkaasi weeyaan leexashadaas loo leexdo maaragtay dadka dhaalimiinta yacni ninkan dhaalimka ama nin madaxa ha noqdo ama ciddou doona ha noqdo dhaalim markuu yahay oo dulmi dadka uu ku hayaa dulmigiisii aada ugu kaalmayso taasaa loo jeedaa ama aad ku jeclaato weeyaan waxay sababaysaa cadaab ilaahay bay sababaysaa walaa tarkanuu ha u leexanina ila aladiina dalamuu kuwii dhaalimiinta ahaa xaggooda ha u jeesan ha u leexanin oo ha u iilalina macnaha jacayl iyo qalbigood ka jeclaataan iyo amarkoodood maaragtay ateecdaan iyo acmaasha xunxunkaahay samaynayaan ood raadi ka noqotaan oo kolkaa fatamasakum annaaru naartu ay idin taabato wamaa lakum min duuni illaahi min awliyaa marka cadaabka ilahay idinku dhacana wamaa lakum idinka idiima sugnaanin min duuni illaahi allo cidaan ahayn wixii rabbi ka soo haray min awliyaaa ay awliyaa acwaan iyo dad idiin gargaaro idiin kaalmeeyo oo cadaabka ilaahay idinka difaacaa idinma sugnaanin weeyaan uma markaa kabacdina laa tunsaruuna la idinma gargaarayo min jihati illaahi subxaanahu watacaala laydinkaga gargaari maayo xag alle markuu cadaabka idinku dhacana awliye cadaabka idinka difaacdana ma haysataan allah xaggiisana laydinkaga gargaari maayo weeyaan marka culammadu waxay leeyihiin aayaddaas waxaa ku sugan yacni waxaa ku sugan altasriix biana arukuuna ila adalama muxaramun wa kabiira dadka dhaalimiinta ficilkooda la jeclaado yacni maaragtay safku dimaa buu samaynayaa dhiiggii dadka muslimiintuu daadini waad ku jeclaatay naf yacni maaragtay xoolihii dadka muslimka u dhacaya waad ku jeclaatay cirdigii dadka muslimiintuu ku xadgudbayaa raadi baad uga noqotay iyo wixii lamida waay afcaashiisa xunta xunxunka ah haddii aad raadi ka noqotood ku ateecdo shirki iyo bidca buu la yimid waa ku ateecday waad ku raacday iyo wixii lamida waxaasoo idil waxay sababaysaa cadaab ilaahay bay sababaysaa weeyaan marka waana muxaram waana kabiira bay leeyihiin waxa soo gelayo yacni inaad dulmiga la wadaagto rukuunka waa ka mid dulmiga inaad la qaybsato ood kala qayb qaadato waxaa ka mid ah ficilka uu samaynayo ridihiisa raadi ahaanshahaada inaad muujiso onaad raadi ka tahay jacayl iyo maxabo aad u qabtay inaad daahirisood muujisato ayaa ka mid ah wey waxaa marka aayadda kale ku sugan muslimiinta dadka mu'miniinta oo dadka dalamada ah oo mushrikiinta iyo ahlulmacaasi dadka ahlumacaasida maxabadooda laga fogeynaayo dadka khilaafsan allah iyo rasuulkiisa yacni inuu qofka hiqa ku yeesho iyo kalsooni ku yeesha ayaa dadka laga fogeynaya maxaa yeelay arrimahaas inaad dadka ficilkaa xun oo qofka ku jeclaadaa waxa weeye waa shay iimaanka inuu anfiye ay suuragal tahay weeyaan ay noqon karto weeyaan marka walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu qof daalima markaa aragto dulmiga ka reeb haddaad ka reebi karto haddaadan ka reebi karin oodan awood u lahayn qalbiga ka nac laakiin ha jeclaanin dulmiga uu samaynayo weeyaan walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar wamaa lakum min duuni illahi min wliyaa uma laa tunsaruun wa aqim isalaata salaadii oog nabiyullaahi maxamedow tarafayi nahaari maalinta labadeeda daraf labadeeda maaragtay dhinac oo awalka iyo aakhirka loo jeedo salaadii oog wa zulafan saacado oo min alleyli habeenkii ka mid ahna salaadii oog maxaa yeelay oo salaadda aad u oogaysaa ina alxasanaati wanaagyaa wanaagyaashu wanaagga uu qofku sameeyaa yudhibna waxay tirtiraan oy tabiyaanay baabi'iyaan asayi'aati xumaanyaalka ayay tirtiraan xumaanta ayay tirtirtaa daalika amarkaas oo salaada iqaamatu salaa lays amraa iqaamatu salaati fi alawqaati almadkuura ama daalika ishaarada qur'aanka in loo celiyo ayadana qur'aankaas khayrka ku faraya sharta kaa reebayaay dikraa waano weeye lildaakiriina dadka waansamayo ayay waano u tahay yacni lildaakiriin dadka waansamo ayay waano u tahay weeyaan aayaddan waxaa nebiyullaahi moxamed lagu farayaa salaada oogisteeda yacni maaragtay maalinka awalkiisa iyo aakhirkiisa ayaa la amraya iyo habeenka qayb ka mid ah marka mufasiriintu waxay leeyihiin tarafay nahaari waxaa loo jeedaa waa awala nahaari wa aakhirahu maalinta awalkeeda iyo maalinka aakhirkiisa weeyaan awala nahaar waxaa soo gelayo salaada fajarka oo salaada subaxa aan u naqaano iyo salaada duhurka yacni maaragtay yani salaada fajarkaa soo gelaya baan ujeeda yani aakhira nahaarna waxaa soo gelayo duhurka iyo casarka wixii zawaalka markay qoraxda bartamaha ka leexato waa galab wey yacni duhurkii iyo casarkii ayaa soo gelayo wa zulafan min alleyli marka la yidhaahdana waxaa soo gelaya salaadii maqribka iyo ceshigii ayaa soo gelayo weliba culammadu waxay leeyihin waxaa kaloo soo geli karo qiyaamu lleylka qofka habeenka uu istaago witrigii iyo u tukado qiyaamuleyl la yimaado ayana way soo gelaysaa weya saacadahaasi oo aan salaada waajibka ahayne sunnadii ahayd baa soo gelaya weeyaan marka aqim salaata tarafay nahaari wa zulafan min alleyl shantii salaadood way kulmisay weeyaan shanta salaadoodba way kulminaysaa wa aqim salaata salaadii oog nabiyullaahi moxamedow tarafay nahaari maalinta labadeeda dhinac awalkeeda iyo aakhirkeeda salaadii oog oo awalkii waxaa soo gelaya salaada fajar oo salaada subxii ah aakhirkana waxaa soo gelaya duhurkii iyo casarkii baan nihi wa zulafan min alleyli marka macnahaas mujaahid iyo rag badan oo maaragtay salafka mufasiriintiisa ka mid a ayaa ku fasirayo mujaahid oo kale wuxuu leeyahay hiya subxu fi awali nahaar maalinta awalkeeda salaada subxi baa loo jeedaa buu leeyahay wاlظuhru wاlcasru min aakhirihi duhurkii casarkana aakhir اlyowm aakhir الnahaar maalinta aakhirkeedaa loo jeedaa buu odhanaya wazulafan min alleyli azulaf marka la yidhaahdo waa jamcu zulfatin zulfatin hadda waxaa loo jeedaa awalu saacaatin min alleyli bacda maghiibi shams qoraxda markay dhacdo habeenka markuu bilaabanayo awalkiisaa loo jeeda qoraxda markay dhacdo laga bilaabo ayaa loo jeedaa weeyaan marka waa saacadaha aakhira nahaar soo xigo maalinta aakhirkeeda saacadaha soo xiga baa loo jeeda marka maqhribkii iyo salaadii cishahaba waa ay soo gelayaan weeyaan marka wakhtiyadaa salaada oog ayuu maaragtay allah leeyahay subxaana wa tacaala waxay la mid tahay aayadda fi suurati alisraa ku jirta oo kale bay aayaddan la mid tahay rabbi ou nabiyullaahi maxamed ku amray oo leeyahay aqim asalaata liduluuki ashamsi ilaa gasaqi alleyli wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda aayaddaasoo kale bay la macno tahay bay odhanayaan weeyaan salaadaas maxaa marka lagu amray xikmada lagu amrayo waa maxay wuxuu rabbi leeyahay ina alxasanaati yudhibna sayiaati ina alxasanaati wanaagyaal wanaagyaasha uu qofku sameeyo wanaagga qofka uu samaynayaa yudhibna waxay tirtiraan oy baabi'iyaan asayi'aati xumi xumaniyaalkiibay baabi'iyaan xumidii uu samaynayay bay tirtirayaan weeyaan marka xumi markay kaa dhacdo bani aadanaa tahay waad gafaysaa xumaan baa kaa dhacayso markay xumaani kaa dhacdahay wanaag raaci ka dabadgee wanaag yacni maaragtay waa xumaantaadii baa ilaahay ku tirtiraya sida nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu axmed iyo tirmidi ay warinaya xadiid abi darin wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam ittaqi llaha xayumaa kunta wa atbic sayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan yacni maaragtay allah subxaana wa tacaala meel alle meeshaad joogto ka baq oo rabbigaada ka cabso uma waxaa la yidhi wa atbic sayi'ata alxasana xumi markay kaa dhacdaahi sayi'adaas wanaag raaci ka dabagee wanaag maxaa yeelay way tirtiri tamxuha buu nabigeena leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka waxay la mid tahay ina alxasanaati yudhibna sayi'aati bay la mid tahay gaf markuu kaa dhaco wanaag la imow yani xumaanta qofka ka dhacdaahi qofka muslimkaa laba unbay mid tahay ima inay kabiiro tahay wa ima inay sagiiro tahay hadday kabiiro tahay tawbaa la rabaa inaa usoo degdegto yacni qofkii zina ka dhacday laa saamax allah waxa weye inuu tawbo la yimaado yacni qatli baa ka dhacay tawbo inuu la yimaado sariqaa ka dhacday inuu tawbo la yimaado wax alla wixii dunuub kabiiraa dunuubta kabiiradoon tiro lahayn aada u tiro badan waxa weeye markay qofka ay ka dhacdaa waa inuu tawbadii la yimaado sakaa'irka laftooda towbaa laga rabaa haddana wanaagga uu sameeyo wax badan ayuu ilaahay ku tirtiraa mar haddii adiga aad kabiirada ka fogaataa sagiirada ilaahay waa noo daynaya subxaana wa tacaala sakaa'irka waana loo daynay siduu allah fii suurati nisa uu noogu sheegon kusoo aragnay wuxuu leeyahay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum kabaa'irka waxaad dunuubta waaweyna laydinka reebayaay haddii aad ka dheeraataan sayi'aadkiina waa idiin dhaafayna waa idiin waa idiin asturayna marka aayaddaa marka sayi'aadka oo hadda la sheegayaahi waxa weeyaan culammada waxay qaar ku fasiraan yacni waxay leeyihiin waa sakaa'irkaa loo jeedaa ina alxasanaati yudhibna sayi'aati sakaa'irka dunuubta sagiirada loo jeedaa sida aayaddii hadda aan sheegayna ay qaydayso o ay xirayso weeyaan sida axaadiis badan ay tilmaamayso maxaa yeele qofka markuu dembi sagiira uu ka dhaco haddii uu wanaag sameeyo wanaaggaas ilaahay waa ugu daaya subxaana wa tacaala dunuubtiisa ayuu rabbi ku cafiyaa weeyaan waxaa la mida maalan salaadoo kale markuu u degdego qofka yacni maalan dembi sagiiraa kaa dhacay dembigii sakaa'irka inuu qofku yaraysto maaha waa sagiiro waa dembi yar inuu yidhaahdo ma aha leanna markii sagiirada qofka uu israar ku sameeyo uu daa'imo uu iska xalaashado kabiiray tegaysaa dembi weynay gaaraysaa marka sidaa darteed salaadoo kale inuu u degdego maxaa yeele salaadaha lagu la tukado jamaacaadka lagu tukado jumcada la tukadaa waa mukafiraat sida uu nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu albukhaari imaamu muslim ay warinayan xadiid abi hurayra wuxuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam isagoo salaada qiimaheeda ka warramayo iyo siday dunuubta ilaahay ugu tirtiro wuxuu yidhi ara'aytum low anna bibaabi axadikum nahran yaktasilu fiihi kula yawmin khamsa maraatin hal yubqii min daranihi shay'a qaluu laa ya rasuula allah qaala wakadalika salawaatu alkhamsu yamxu allahu bihina adunuuba walkhataaya yacni wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam bal ka warrama qofkiin haddii gurigiisa iriddiisa weli oo ugu yaallo oo maalin walbaaba shan jeer uu ku qubaysanayo weligaas oo ku qubaystaahi wasakhdii qofkaan saarayd wax ma ka reebaya wax miyaa kuwax maa ku haray waa maya wey yacni shan jeer buu maalintii qubaysanaya waxba ku hari maayaan sidaasoo kale bay salaadaha shantaana la mid tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala gafafka iyo dunuubta ayuu ku dhaafaa weeyaan waxaa la mida dunuubta sakaa'irka waxyaalaha lagu dhaafo weyseqaadkaa ka mid ah weyseqaadka qofka kullama oo weysaysto laba ragca uu tukado ilaahay sakaa'irka waa ugu daynaya sida imaamu albukhaari imaamu muslimba ay warinayaan imaam axmed iyo tirmidi ay warinayaan xadiis ibni mascuudin radia allahu canhuma yani maaragtay wuxuu leeyahay waxaan ujeedaa xadiidka bukhaari iyo muslim baa warinaya xadiidka cumaan ibni cafaan baan ujeeda xadiidka cumaan oo weyseqaadka ku saabsanaa cumaan ibni cafaan uu ka warinayay yaa wuxuu leeyahay nabigeenna wuxuu leeyahay man tawada'a naxwa wudu'ii haada uma sallaa rakcatayni laa yuxaditu fiihimaa nafsahu gufira lahu ma taqadama min denbihi qofka weyseqaadkan aniga weysaysta weysaysta qaabkan u weysaystay waa nabiyllaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam u weysaysto oo markaa kabacdi laba ragca tukado labadaa ragcana aanan naftiisa ugu sheekaynine yani maaragtay khushuuc ku tukadaahi dunuubtiisii baa loo dhaafaa waa dunuubta sakaa'irkaa wey waxyaalaha nalakugu dhaafayo weyseqaadka iyo salaadii baa nalakugu dayni waxaa la mid ah aayaddan waxay leeyihiin yani sababta ay kusoo degtay markay culammada ka warramayaan xadiidka bukhaari iyo muslim iyo maaragtay tirmidi iyo imaam axmed ay warinayaan xadiid ibni mascuud wuxuu leeyahay nin ayaa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu u sheegay rasuulka ilaahayow naag ajnabi iga ah ayaan dhunkaday buu yidhi naag ajnabi iga ahoon xalaali ahayn ayaan dhunkaday markaasaa nebigu ka jeestay calayhi salaatu wasalaam marka uu ka tegey nebigoona u jawaabin yaa faanzala allahu hadihi alaaya ilaahay aayaddan uu soo dejiyey waaqim salaata tarafay nahaari wa zulafan min alleyli ina alxasanaati yudhibna sayi'aati dalika dikra lildaakiriin markay soo degtay ayaa ninkii aayaddaa markii lagu dul akhriyey ayuu nebiga weydiiye oo yidhi aliya haada yaa rasuula allah tan anigaa iskale soo maahan aayaddan aniga keligeyba khaas ugu tahay soo maaha markaasaa nebigu wuxuu yidhi lijamiici ummati kullihim adig keliya maahee ummaddeydoo dhan ayaa iska leh marka markii dembi sakiiraa uu kaa dhaco waxaa la rabaa inuu qofku daacadii iyo khayrka u degdego si ilaahay subxaana wa tacaala dunuubtaadii oo kuugu dhaafo weeyaan wa aqimi salaata salaadii oog tarafay nahaari maalinta labadeeda dhinac labadeeda taraf oo maarata subaxii iyo galabtii ihi oog salaadii iyo wasulafan saacado oo min alleyli habeenkii ka mid ah ina alxasanaati wanaagyaalka oo qofka uu sameeyaa yudhibna waxay tirtiraan asayi'aati xumaanyaalka bay tirtiraan xumida oo qofka la yimid bay tirtirayaan dalika ishaaradaas laba meel ba waan u celin karnaa ay iqaamatu salawaati fi alawqaati almadkuura inaan idhaahno salaadahaas la soo sheegay oogistooda oo maaragtay waqtiyadaas lasoo sheegayna la oogaa dikraa waana wey lidaakiriina dadka waansamayo ayay u tahay waano weeyaan ama daalika qur'aanka inaan u celinno qur'aankan ilaahay soo dejiyey dikraa waano wey oo dadka maslaxadoodii xusuusinaya lidaakiriina dadka mutacidiinta ah yani liman tadakar wey liman tadakarahu qofka ku waansamayo liman yatacid qofka ku waansamo qur'aankan ayuu waano u yahay buu allah leeyahay subxaana wa tacaala wasbir faina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin wasbir sabir nabiyullaahi moxamedow oo waxaad ku sabirtaa dhibka qoonkaada xaggiisa dadkaaga xaggii kaa soo gaarayo fa ina allaha alle laa yudiicu ma dayaco ajra almuxsiniina dadka wan wanaagsan ajarkooda iyo maaragtay hawaabkooda ilaahay ma dayacayo ee ajrigooda kaamila ayuu rabbi subxaanah wa tacaala siinaya weeyaan marka sabirka asal ahaan yani xagga luqada waxaa la yidhahdaa waa xabsu nafsi baa la yidhahdaa asabru waa xabsu nafsi nafta oo la xabiso ayaa sabirka loo jeedaa marka waxaad ku sabirtaa naftaada ka xabista yani ka xabistaa macaasida ilaahay ka ka xabis waxaad ku xabistaa naftaada aacada ilaahay subxaana wa tacaala ku xabis ila aacada lafteeda waxay u baahan tahay sabir in maarata qofku habeenkii asagoo hurdayo hurdada uu ka soo kaco sabir u baahan tahay naftii sabir bay rabtaa inuu qabowga uu ku weysaysto inuu masaajidkii soo aado oo jamaacadii yimaado yani inuu shahawaadkii iyo xaaraamtai macaasida laga sabra sabir bay u baahan tahay naftu waa jeceshahay kaxabisid bay u baahan tahay balaayada iyo masaa'ibka in lagu sabro dhibka qofka ku dhacayahay lafteeda in lagu sabraayi way u baahan tahay wey marka yani sabir baa laleeyahay sabirku marka iska caam wey wasbir sabir nabiyullaahi maxamedow qoomkaada dhibkii ku sabir daacadii ku sabir macaasidii ka sabir shiddadii iyo dhibaatada kugu dhacdahay ku sabir intaba sabir iyo dulqaad dulqaad u yeelo weeyaan maxaa yeelay fa ina allaha alle subxaanahu wa tacaala laa yudiicu ma dayaco oo ma halleeyo weeye ajra almuxsiniina dadka wanaagga sameeya ajrigooda ma halleeye bal ajrigoodu ilaahay u oofiyaa subxaanahu wa tacaala weeyaan kama nusqaamiyo ajrigooda oo kaamila ayuu ilaahay siiyaa falowlaa kaana min alquruuni min qablikum uluu baqiyatin yanhawna can alfasaadi fi lardi ila qaliila ila qaliila miman anjayna minhum falowlaa kaana mou ahaado ama la helo min alquruuni ummadihii horreeyey oo min qablikum idinka hortiinna ahaa dadkiina muslimiinta yacni maa laga helo uluu baqiyatin khayr dad u saaxiib ah maa laga helo wanaag dad u saaxiiba maa laga helo kuwaasoo yanhawna reebo can ilfasaadi fasaadka dadka ka reebo fil ardi dhulka dhexdiisa la fasaadinaya ka reebay maa laga helo ilaa qaliilan minhum ilaa qaliila miman anjaynaa minhum laaki ilaa laakiinse qaliilan in yar oo miman dadkii ka mid ah anjaynaa aan badbaadinay oo minhum ayagaas ka mid ihi yacni yanhawna can alfasaadi fi lard fasaadka dhulka ka jiraahi intaa yartaa ayaa reebto weeyaan markay kuwaa reebeen intii soo hartay qaliilkaa wixii ka soo haray waatabaca aladiina dalamuu waatabaca waxay raaceen aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey oo daalimiinta ahaa maa utrifuu fiihi maa shay bay raaceen utrifuu loogu nicmeeyey fiihi dhexdiisa loogu nicmeeyey nicmadoodiibay taraf ku sameeyeen weeyaan wa kaanuu waxayna ahaayeen mujrimiina kuwa dembiilayaal ah ayay ahaayeen weeyaan dadkaa mujrimiin ayay ahaayeen saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala aydan yani waxa weeyaan waxaa culammadu waxay leeyihin waxaa ku jira waa xasi boorin wey oo dadka muslimiinta mu'miniinta muslimiinta ummatu maxamed ah lagu boorinayo in ay ka mid noqoto koox u istaagto alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar yacni in laga helo oo aynan ummadihii hore la mid noqonin ummadihii hore inaysan la mid noqonin markaasaa allah wuxuu leeyahay ummadihii horreeyey yani dadka ahlu khayrka ihi oo fasaadka dadka ka reebaa khayrka dadka faraayi way ku yaraayeen waxayna ahaayeen intii rususha raacday rususha intii raacday keliya bay ahaayeen marka idinka ha laydinka helo dad xaqa u istaago macruufka u istaago oo munkarka reebo yacni macruufka faristiisa u istaago munkarka reebistiisana u istaago ha laydinka helo saasoo kale baa loo jeeda falowlaa kaana yani lowlaadan waa tii taxdiidyada ahayd weeyaan fahallaa wujida kaanadan waa tii taamada ahayd wey oo maaragtay faacilka marfuuca kaliya kugaa ku gaabsanaysay falowlaa kaana fahallaa wujida maa la helo min alquruuni dadkii min qablikum idinka hortiina ahaa uluu baqiyatin khayr kuwa u saaxiib ah uluu baqiyatin yani khayr kuwa u saaxiib ah yani waxaa loo jeedaa uluu khayrin wa uluu taacatina loo jeedaa uluu ra'yin wa uluu diinin yacni dad khayr u saaxiib ah ra'yi u saaxiib ah daaco u saaxiib ah diin u saaxiib ah caqli u saaxiiba maa laydin may may ummadihii hore ka mid noqdaan taasaa la yidhahdaa yacni markii la yidhaahdo fulaanun duu baqiya markaad tidhahdid fulaanun duu baqiya baad odhani hebel ninka la yidhaahdaa duu baqiyatin ay saaxibu baqiya yani baqiya u saaxiib yahay macnaheedu waxa weeye idaa kaana fiihi khayrun markuu qofka khayr ku jiro oo khayr dhexdiisa uu yahay baa la odhanayaa hebel duu baqiyatin baa la odhanaya fulan duu baqiya baa la yidhaahdaa saasaa la odhanaya wey asalka baqiyada yani xagga luqa ahaan markay asalkeeda taabanayaan ay culummada ishaarayaan waxaa la yidhaahdaa maa yastabqiihi arajulu mima yukhrijuhu wahuwa laa yastabqiihi ila ajwadahu waafdalah yani waxaa la yidhaahdaa qofka marku inuu wax bixiyo rabo wuxuu bixiyaa yani maaragtay wuxuu baaqi yeeshaayoo reebtaa waxa wanaagsan buu reebtaa waxa uu reebanayo baqiyada uu reebanayo xoolihiisao dhan hal mar ma wada bixinayo xoogaabuu ka dhiibaya laakiin intii badneed uu reebanaya marka wixii wanaagsanaa reebashadooda yani wuxuu bixinayo w ka reebtay wuxuu bixinayo waxa uu ka reebtay ayaa baqiyada loo yaqaan leanna wuxuu baaqi yeesho waa waxa ugu badan ama ugu khayrka badan oo qofku reebtaa weeyaan sidaasay marka luqad ahaan ayay ku tilmaameen marka lafdulbaqiya lafdiga baqiye la yidhahda xagga carabiga waa maalan fi ljawda baa la yidhahda xagga wanaagga ayay tusaale u tahay bay dhahaan wanaagga ayaa loo jeedaa waa maal fi ljawda baa la yidhahda xagga wanaagga ayay tusaale u noqonaysaa weeyaan marka uluu baqiyatin wa uluu khayrin wa uluu taacatina loo jeedaa weeyaan dad wanaag iyo caqli iyo maaragtay khayr iyo diin u saaxiib ah may ka mid noqdaan kuwaasaa marka sifadoodii la sheegayo kuwaasoo yanhowna reebayo can ilfasaadi fi lard fasaadka ardada ka reebo yacni waxay ka manciyaan dadkii la joogay munkaraadkay ka reebaan sharta ayay ka reebaan khayrka ayay dadka faraan ilaa qaliilan miman anjaynaa minhum istinaha marka ilaa qaliilan culummada laba macno bay ku sheegaan in la yidhaahdo istinaha waa munqatic oo hadalka hore lama socdo waa ka go-an yahay waa tii hadda ariiqadii hadda aan marnay weeye ilaa laakiinse qaliilan in yar oo miman dadkii ka mid a anjaynaa aan korinay oo minhum ayaminhum ayaga ka mid ihi ayagu heewey yanhowna can ilfasaadi fi lardi fasaadka ayay dadka ka reebaan ardada in la fasaadiye ayay reebaan macnahaas waa markii la yidhaahdo istinaha waa munqatic la yidhaahdo ayay culummada odhanayaan in mutasil laga dhigana way jirtaa yani in la yidhaahdo waa xiriiraa istinahan ilaadani waxa ka horeeyau la xiriiraa in la yidhaahdana way sheegaan laakiin markii istinaha mutasil laga dhigaahi waxay leeyihiin xarafka oo lowlaa la yidhaahda oo adaatu taxdiid loo yaqaano adaatu taxdiidka la yidhaahda ayaa bimacna nafyi qabo diiddo nafyigeed yacni diiddo macnaheed ayuu qabaa macnaheedu marka wuxuu la mid yahay falowlaa kaana min alquruuni min qablikum uluu baqiyatin yanhowna can ilfasaadi fi lardi waxay la mid tahay adigoo yidhi ma kaana min alquruuni almaadiyati uluu baqiyatin yanhowna can ilfasaadi fi lard ka mid ma ahayn dadkii hore dad yani ahlu khayra kuma jirin ilaa qaliilan in yar mooye marka istitnaha waa mutasil soo ma jeedi yani ka mid ma ahayn dad ahlu khayra kuma jirin dadkii hore ilaa qaliilan in yar mooye oo miman dadkii ka mida anjaynaa minhum aan badbaadinay marka dadkaa la badbaadiyena wa atbaacu rusul rususha dadkii raacay aladiina kaanuu yanhowna can ilfasaadi fi lard dadka fasaadka dadka ka reebi jiray ayaa loo jeedaa weeyaan waatabaca aladiina dalamuu kuwii daalimiinta ahaa waxay raaceen maa utrifuu fiihi yacni munkarkiibay iska dhex galeen saasaa la leeyahay waatabaca waxay raaceen aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey yacni maaragta daalimiinta ahaa maa shay bay raaceen utrifuu fiihi loogu nicmeeyey nicmadii ilaahay ou siiyey ayay maaragtay yacni ku talax tageen rabbi ma uuna ma aynan allah ma aynan xusuusanin dadkii munkarka ka reebaye dheg uma aynan dhigin sidaasaa la yidhaahdaa leanna almutrif yacni waxay culammada ku sheegeen xagga luqada mutrif waxaa la yidhahdaa alladii abtarathu annicma qofka ay nicmada qooqiso barwaaqada ilaahay oo siiyo caafimaad baa ilaahay siiyey madaxtinimaa ilaahay siiyey owlaad baa ilaahay siiyey xoolaa ilaahay siiyey wixiiba ku qooqaa kaasaa mutrif la yidhaahdaa mutrifku waa qofka nicmada ilaahay aanan ka shukrinina ku qooqo baa mutrifka loo jeedaa oo ku kibro weeyaan marka yacni ha idinka mid noqoto dad maaragtay munkarka reebo fasaad ka reebaa haddaa ummatu moxamed tihiin ha idinka mid noqoto saasaa loo jeeda walidaalika ilaahay wuxuu leeyahay waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar waulaa'ika hum almuflixuun ha idinka mid noqoto ummatu moxamed haddaad tihiin dad macruufka dadka khayrka faro munkarkana dadka ka reebo haddii ummadda laga waayo dad u istaaga alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar laga waayaa yani dad u istaaga laga waayo allah subxaana wa tacaala ummaddaas waxay u dhow yihiin inuu halaago ayay u dhow yihiin weeyaan sida imaamu axmed iyo abu daawud iyo tirmidi ay warinayaan xadiid sanadkiisa uu maratay axmed shaakir wahayruhu uu maaragtay yani taxiixinayo xadiidu abi bakrin radia allahu canhu abu bakr sidiiq ayaa wuxuu leeyahy qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ina annaasa ida ra'w lmunkara falam yugayiruuhu awshaka an yacumahum allahu biciqaabi dadku haddii ay yacni maaragtay munkar arkaan oo aynan doorinin munkarka aynan zuulinin oynan maaragtay dadka ka reebin waxay u dhow yihiin inuu rabbi subxaanahu wa tacaala cuquubo uu ku soo dejiyay bay u dhow yihiin marka ummaddiinna ha ka mid noqoto dad amarka macruufka u istaagaa munkarkana ka haro dadka ka reebaahi ha idinka mid noqoto saasaa loo jeedaa weya waatabaca aladiina kuwii waxay raaceen dalamuu daalimiinta ahaayee naftooda macaasida iyo xumida ku dulmiyey maa shay bay raaceen utrifuu fiihi loogu nicmeeyey wa kaanuu waxayna ahaayeen markoodii horeba mujrimiina bay ahaayeen kuwa dembiilayaal ah aafimiin ah oo maaragtay daalimiina bay ahaayeen oo waxay ku yacni ijraamkana ku muteen biitibaacihim maa utrifuu fiihi wixii allah ugu nicmeeyey ay ku qooqeen qooqidaas bay mujrimiin ku noqdeen weeyaan wma kaana rabuka liyuhlika alqura bidulmin waahluha muslixuun wamaa kaana rabbuka rabbigaagu ma aha nabiyullaahi muxamedow liyuhlika mid halaago alquraa magaalooyin alla halaaga ma aha dadkeeda ma halaago bidulmin yani xaala kownihi daaliman isagoo daalima oo dulminayo kuma halaago maaragtay addoomma yani qaryooyinka ahalkoodii allah isagoo dulminayo ma halaago weeyaan wa ahluhaa walxaalu ahluhaa ahalkeeduna muslixuuna dad maaragtay wanaagsan ay yihiin oo camalkooda islaaxinayo wanaajinayo ayagoo camalkooda hagaajinayaaye allah subxaana wa tacaala dulmi ku halaagi maayo wey marka wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa bidulmin waahluhaa muslixuun saddex macnoba mufasiriintu way ku sheegaan saddex macnoba way ku sheegaan wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa bidulmin dulmintaas yani waxaa laga xaalaynayaa rabbukada in laga xaaleeyo oo kaanadaa isimkeedia in laga xaaleeyo ama liyuhlika alquraa yuhlikadaasi faacilkeeda halkaa ku qadaran inaan ka xaalayno oo markaa macnihii wuxuu noqoni wamaa kaana rabbuka rabbigaagu ma aha nabiyullaahi maxamedow liyuhlika alquraa qaryooyin yani ahlu qarya dadkii magaalada deganaa wey magaalooyin dadkood mid halaaga ma uusan ahaanin bidulmin ay xaala kownihi daaliman isagoo daalimoo dulminayo ilaahay ma halaago wa ahluhaa ahalkeeduna qaryadaas magaalooyinka ahalkoodu muslixuuna kuwa camalkooda hagaajinaya ay yihiin marka aayaddaas waxa weeye macnahaas markaan qaadanno allah ayaa waxaa laga hufayaa dulmi inuu addoommadiisa ku sameeyo dadka la halaagayaay ilaahay ayagoo muslixiinahoo dad ahlu khayrahoo wanaag samaynayo ma halaago laakiin marka la halaagayahay waxaa lagu halaagaa dulmi ay la yimaadeenba allah ku halaagaa weeyaan macnahaas waa macnaha koobaad wey macnaha labaad waxa weeye wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa qaryooyin mid halaaga ma aha bidulmin ay bisababi dulmin yatalabasuuna bihi dulmi ay ku dhex jiraan oy la yimaadeen dulmi ay ayagu la yimaadeen sababteeda ilaahay kuma halaago sida shirkigoo kale kuma halaagayo wa ahluhaa iyadoo ahalkeeduna muslixuuna dad camalkooda hagaajinaya ay yihiin yacni maalan bimujaradi shirki shirki bay la yimaadeen keliya ilaahay ummada ummadaha uma halaago hadday camalka kale acmaasha kale ay wanaajinayaan oo qaarkood qaarka kale uusan dulminaynin qaarkood qaarka kale uusan dulminaynin qaarkood qaarka kale uusan xaqiisa dhacaynin qaarkood qaarka kale uusan dhiiggiisa daadinaynin cadaalad ay isku samaynayaanoo jawr aysan samaynaynin haddaysan sidaas yani maaragtay yani maaragtay wanaaggaas ay ka shaqeeyaan oo dulmiga ka fogaanayaan waa mushrikiin darteed waa kufaar darteed loo halaagi maayo walidaalika waad ujeedaa yani dadka dad badan oo muslimiina oo dawlado islaama sheeganayo baad arkaysaa dawlado kufaarahoo xagga nolosha iyo maciishada ka wanaagsanay dhinac walbaba kaga fiican sababtu waa maxay yani camalkooda islaaxinay islaax waxaa loo jeedaa dulmi baysan la imaanayn dulmiga iska ilaalinayaan dhexdooda dulmiga iska ilaalinayaan walidaalika sheikhulislaam ibnu taymiya hadallada aad u xikmada leho laga soo guuriyey ay ka mid taha u yidhaahdaa dowlat اظulmi laa taduumu wain kaanat muslima yani dowladda dulmiga samaysaa ma daa'imto waa dumaysaa way baabi'i muslimiinba ha noqdeen hadday rabaan wa dowlat alcadli taduumu wain kaanat kaafira dowladda dadkeeda cadaaladda u samayso dulmiga dadka ka ilaaliso yani noloshooda iyo dadkii saa u ilaalisana way daa'imtaa buu leeyahay xataa kaafiradba ha noqoto hadday rabto dowladnimadooda waa u jiraysa marka dulmiga wuxuu ka mid yahay waxyaalaha dadka lagu halaago buu ka mid yahay marka macnahaasna culummadu way ku fasiraan ayagoo camalkoodii islaaxinayood isdulminaynin shirki keligii ilaahay kuma halaago macnahaasna waa la yidhahdaa macnaha saddexaad waxa weeye wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa bidulmin allah dulmi ay la yimaadeen ummado iyo magaalooyin kuma halaago wa ahluhaa iyadoo ahalkeeduna muslixuuna kuwa u hagaajinaya ay yihiin waxaa loo jeedaa yacni wa fiihim man ya'muru bilmacruufi wayanha can ilmunkar ayadoo oo ummaddaas dulmiga la timid ay ku dhex jiraan dad khayrka farayo shartana ka reebayo oo alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar u taagan ayadoo ay ka mid yihiin ilaahay ma halaagayo subxaana wa tacaala saddexda macnoba saddex macno oo wanaagsan oo culammada ay ku fasiraan weeyaan walow shaaa rabbuka lajacala annaasa ummatan waaxida walow shaaa rabbuka rabbigaaga haddii uu dooni lahaa nabiyullaahi moxamedow lajacala annaasa dadka wuxuu ka yeeli lahaa ummatan ummad oo waaxidatan mid ah ayuu rabbi ka yeeli lahaa subxaana wa tacaala laakiin ilaahay ma doonin subxaana wa tacaala inay ummaddu mid noqdaan oo xagga iimaanka iyo xaqa iyo salaaxa ay mid kaga noqdaan ilahay mashiicadiisa kuma dhicin weeyaan walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan kama zuulaan mukhtalifiina inay yihiin kuwa iskhilaafsan oo dadku ay kala tegsan yihiinoo qaar ay mu'miniin yihiin qaarna ay kufaar yihiin qaar ahlu janno ay yihiin qaarna ahlunaar sucado iyo ashqiya ay kale yihiin qaar ay sunniyiin yihiinoo qaarna mubtadica ay yihiin inay sidaa yihiin ka zuuli maayaan weeyaan ilaa man raxima rabbuka ilaa man raxima rabbuka rabbigaaga dadka oo u naxariistay mooye dadka marxuumiinta mooye khilaafkaas inay ku dhex jiraan ummaddii kama zuulayaan weeyaan walidaalika khilaafkaas ayuu khalaqahum ilaahay u abuuray dadkii khilaafkaas ayuuba ku abuuray inay shaqi iyo siciid u kala baxaan ayuu rabbi subxaana wa tacaala ku abuuray weeyaan mid ahlu naara iyo mid ahlu janna inay noqdaan ayuu rabbi u abuuray weeyaan wa tammat way dhammaystirmatay kelimatu rabbika rabbigaaga kelimaddii nabiyullaahi moxamedow way dhammaystirmatay kelimaddii rabbigaaga way dhammaystirmatay kelimaddaas maxay ahayd laamla'anna jahannama jahannama waan buuxin oon buuxini min aljinnati jinni baan ka buuxinayaa waannaasi dad baan ka buuxini ajmaciina dhammaantood kelimaddu waa tan wey jahannama in la buuxinayo oo jinni iyo insi laga buuxin doono ayaa kelimadii rabbi ku dhammaystirmatay waa taas weeyaan aayaddaa marka waxa weeyaan dhowr qaybood bay ka kooban tahay qaybta koowaad waxa weeye allah inuusan doonin dadku inay iimaan iyo maaragtay xaqa ay ku midoobaan iyo sunnada ay ku midoobaan allah ma doonin subxaana wa tacaala walow shaaa rabbuka lajacala annaasa ummatan waaxida ummad keliya oo xagga iimaanka mid ku ah xaqa mid ku ah wanaagga mid ku ah ayuu rabbi ka dhigi lahaa iyo sunnada ku toosan ayuu ka dhigi lahaa laakiin ilaahay ma doonin subxaana wa tacaala waxay la mid tahay aayadda fii suurati yuunus aan kusoo marnay oo kale ayay la mid tahay walow shaaa rabbuka laaamana man fi lardi kulluhum jamiica aayaddaasoo kale bay la mid tahay hadduu rabbi dooni lahaa dadka dhulka joog oo dhan waxay noqon lahaayeen dad mu'miniina bay kulligood noqon lahaayeen weya aayadda waxay ka mid tahay fii suurati aliflaamim asajda ku jirto ayay la mid tahay walow shi'naa la aataynaa kulla nafsin hudaaha haddaanu dooni lahayn naf walba kulligeed hanuunkeedaanu siin lahayn laakiin ma doonin ilaahay subxaanahu watacaala inay dadka mu'miniin wada noqdaan inay dadka wada hanuunaan allah subxaanahu wa tacaala ma uunan doonin marka walow shaaa rabbuka rabbigaaga hadduu dooni lahaa yacni inay dadka umma waaxida noqdaan oo iimaanka ay ku midoobaan la jacala annaasa dadka wuxuu ka yeeli lahaa ummatan waaxida ummad mid abuu ka dhigi lahaa oo iimaan mu'miniin wada ah ayuu ka yeeli lahaa laakiin ilaahay ma doonin walaa yazaaluuna marka ma zuulayaan mukhtalifiina inay yihiin kuwa iskhilaafsan inay yihiin kama zuulaan yacni inay qaarkoodna mu'miniin noqonayaan qaarna kufaar noqonayaan khilaafkaas culammada sidaasoo kale ay ku fasirayaan sida jamaaludiin alqaasimi wuxuu leeyahy laa yazaaluuna yakhtalifuuna fi lxaqi inay xaqa isku khilaafaan minhum lmuminu minhum almu'minu bihi mid xaqii rumeeyey baa ka mid a wa minhum alkaafir mid ku gaaloobay baa ka mid a alimaamu albaqawi markuu fasirayo walaa yazaaluuna mukhtalifiin wuxuu leeyahay yani mukhtalifiina cala adyaanin shataa min bayni yahuudiyin wa nasraaniyin wa majuusiyin wa mushrikin inay yihiin diimo fara badan ee isku khilaafsan yihiin oo qaarkood yahuud yihiin qaarkood nasaaro noqdaan qaarkood majuusiyiin oo maarata dabka caabudan yihiin qaarkood mushrikiin wathaniyiin ay yihiin sidaa inay kama zuulayaan weyaan ibnu kaiir oo kalete markuu ka hadlay wuxuu leeyahay walaa yazaalu alkhulfu bayna annaasi fi adyaanihim waictiqaadaati milalihim wa nixalihim wa madaahibihim wa aaraa'ihim wuxuu leeyahay dadku kama zuulaan khilaafku ka zuuli maayo dadka dhexdiisa xagga diimahooda iyo ictiqaadaadkooda iyo madaahibtooda iyo aaraadooda iyo inay isku khilaafaan kama zuulaan ila man raxima rabbuka ilaa man raxima rabbuka marka walaa yazaaluuna mukhtalifiin isma khilaafaan yani maaragtay walaa kama zuulaan inay iskhilaafayaan ilaa man raxima rabbuka rabbigaaga dadka u naxariistay mooye man ilaa man dad mooye raxima rabbuka rabbigaaga u naxariistay oo mu'miniin uu ka dhigay oo sunnadii nebiga u waafajiyey calayhi salaatu wasalaam oo sunniyiin noqday dadkaasaa marxuumiinta la yidhaahdaa waana dadka ka badbaado yani khilaafka dadka ka badbaadaya wey khilaafka kuwa ka badbaado marxuumiinta loo yaqaanaa waa iyaga wey ibnu kaiir oo kale wuxuu leeyahay ay ila almarxuumiina min atbaaci arusuli aladiina tamasakuu bima umiruu bihi min addiin waxa weeyaan dadka marxuumiinta la yidhaahdaahi oo alla u naxariistay oo ka mid ah rususha dadka raacay dadkaasi waa kuwa ilaahay kitaabkii yani qabsaday wixii la faray oo diina ku dhegay diinkii la amray dadka qabsaday baa loo jeedaa dadka qabsaday baa loo jeedaa marka marxuumiintaas wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa waa alfirqa annaajiya dadka la yidhaahdo firqa annaajiya almarxuumuun ayaga waa altaa'ifa almansuura daa'ifadii loo gargaaray waa la yidhaahdaa ahlu sunna waljamaaca dadka ahlu sunna waljamaca liyo sunnadii nebiga iyo jamacat lmuslimiin laazimay ayaa la yidhaahdaa marxuumiinta waxaa weeyaan yani dadka la yidhaahdo magaca salafu saalix u nisbo sheegto oo asalafiyuun la yidhaahdo magacyadaa sunnada ah ama maarata maaratay waaridka ee sharciga ah dadka leh baa loo jeedaa weeyaan waa maaratay daa'ifa almansuura iyo alfirqa annaajiya iyo ahlu lxadiid iyo ahlu lathar iyo dadkaasaa la yidhaahdaa daaifa almansuura dadkaas waa marxuumiinta dadka maarata aayadda soo istinoota weeyaan waxaana tusinayo xadiidkii oo ibnu kaiirna soo deliishanayaa xadiidkii iftiraaqu lumma usoo qaadanaya haddii ummatu maxamed laga dhigo yacni marxuumiinta dadkaas atbaacu rusulka ah waa ayagaa loo jeedaa maxaa yeele nebigu wuxuu le yahuud baa qaybsantay kow iyo toddobaatan qaybood bay u qaybsameen kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida macnaha kow iyo toddobaatan firqay u qaybsameen nasaara qaybsantay o laba iyo toddobaatan firqay u qaybsameen ummatu maxamed baa qaybsami doonto yacni saddex iyo toddobaatan qaybood kooxood bay u kala baxayaan markaasuu yidhi kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida taasi waa tee aljamaaca buu nabigeena ku fasiray calayhi salaatu wasalaam yacni waa kuwa markii la weydiiyey aljamaaca la yidhaahda يعني جماعة وكوا هذا صوش يجنوي رواية كلو حيلة هاي ما أنا عليه وأصحابي تتكى نبي محمد يا أصحاب تيسا دينهان وحي هيستين كل جن تتكى سالي هذا الفرقة الناجية تتكى بدباذي وعذابك كبدباذي ومارت الطائفة المنصورة اللي لو قرقاره وكوا ويان ولذلك أيو مارت تتكى أهل الرحمة أه أهل الرحمة وحكو شيقي dadaan iskhilaafin inay yihiin ahlu jamaaca yihiin ayay salafkeenu ku fasira sida qataada oo kaleeto ibnu kathiir uu ka soo guurinayo ahlu raxmati ahlu ljamaacati buu odhanaya ahlu raxmaho waa ahlu ljamaaca ahlu jamaaca wey dadka wada jirka oon ummadda kala qaybinin oo kooxo kooxo aan ka dhigin oo firqooyin aanan u kala saarin waa dadkaas weeyaan dadkaas oo sunnadana ku toosan saasuu leeyahay ahlu raxmati oo ilaahay uu yidhi ilaa man raxima rabbukada weeye wuxuu fasirayo wuxuu leeyahay أهل الجماعة تتك أهل الجماعة اللي يراهد ويا وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم قريه هذا إيه يعني ما عرفت جركوا هذا هبك كلا فوق هذا هكلا تجان هذي دونان ماشي دونان هكلا جوجان مربى هذي أهل الجماعة يهين جماعة وأهل الحق لوجينا تتك حق لازم ويا مركز يقول أهل المعصية أهل الفرقة أهل المعصية تتك معصية اللي ما دنا أيجا تتك أهل الفرقة أهويا معصية بدعة ومعصية معاصية كروا معصية xumaanta oo dhanba waa loo jeedaa wain ijtamaca diyaaruhum waabdaanuhum guryahooda iyo jirkooda ha wada joogaan hadday doonaane ayaga ahlu furqa ah la yidhahdaa buu odhanaya wey marka ilaa man raxima dadka u naxariistay rabbuka rabbigaaga u naxariistay mooye yacni maaragtay dadku inay iskhilaafaan ka zuuli maayaan yacni saasuu odhanaya wey dadka ilaahay u naxariistayna waa dadka ilaahay uu ku hanuuniyey xaqa uu ku hanuuniyey diinka xaqa iyo sunnada nebiga uu ku hanuuniyey dadkaasaa loo jeedaa wey walidaalika khalaqahum walidaalika yani ishaarahan almushaaru ilayhiga meesha loo celinayo culummada way ka hadlaan xaggee baa loo celinay walidaalika khalaqahum ishaaradaas daalikada farfiiqida xaggee loo celinaya farta lagu fiiqaya waxay leeyihiin ilaa man raxima rabbuka loo celinaya ilaa man raxima dada odhanay culammada qaar ka mida odhanaysa ilaa man raxima rabbuka yacni walidaalika raxmaddaas ayuu khalaqahum ilaahay u abuuray dadka marxuumiinta naxariistaasuu rabbi u abuuray bay leeyihiin walidaalika khalaqahum raxmaddaas ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala ayuu u abuuray laakiin macnahaas daahir ma aha waa macno laga fiican yahay wey macnaha ay culammadu rajaxaan mushaaru ilayhiga in loo celiyo ikhtilaafka laftiisa oo dadka ay u kala baxaan shaqi iyo saciid ay u kala baxaan in loo celiyo baa la rabaa weeyaan oo la yidhaahdo yani walidaalika ay walidaalika alikhtilaafi ikhtilaafkaas ay iskhilaafeen ayuu khalaqahum rabbi u abuuray subxaanahu wa tacaala yacni fakhalaqa fariiqan liljanna wa fariiqan lisaciir qolo wuxuu u abuuray jannadii buu u abuuray qolona wuxuu u abuuray naarta inay galaan buu u abuuray weeyaan maxaa yeele qur-aanka waxaa tusinaya in sidaa la yidhaahdo qur-aanka aayado ka midaa tusinayo axaadiista nebigaa tusinayso qur-aanka waxaa ka mid ah walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljinni walinsi in badan oo jinniga insiga ka mid a naarta jahannamo la yidhahdaan u abuurnay buu rabbi leeyahy marka khilaafkaas oo shaqi inay yihiina lagu abuuray weeyaan taasoo kale wey waxaa ka mid ahoo qur-aanka tusinayo aayadda oo fii suurati taqaabun ku jirto huwa aladii khalaqakum faminkum kaafirun wa minkum mu'min yacni ilaahayga idin abuuray qaybna kaafiriin kufaar ka dhigay qolana maaragtay muminiin ka dhigay buu rabbi idin abuuray sidaasuu rabbi idin abuuray marka axaadiista waxaa ka mid a xadiidkii cabdillahi bn mascuud oo bukhaari iyo muslimba ay warinayeen oo nabigeenna uu yidhi maaragtay qofka markii la abuurayo yacni afartan casho wuxuu noqonayaa mani ayuu noqoni afartan casho maaragtay cad xinjiroo dhiig buu noqoni markuu rabbi abuurayo afartan casho cad yaroo hiliba buu noqonayaa markay intaa dhammaato oo nafta in lagu afuufo la rabaaba malag loo soo diraa marka waatuu nabigeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam uma yabcathu allahu ilayhi almalaka fayu'maru biarbaci kalimaatin yani fayu'maru biarbaci kalimaatin fayaktubu rizqahu fayaktubu rizqahu waajalahu wacamalahu washaqiyan aw saciida yani wuxuu maaragtay malag baa markaa loo soo diraa malagaas afar arrimood inuu qoro baa la amraa inuu risiqiisa intuu nool yahay wuxuu cunayo muddadiisa inta uu noolaanayo camalka uu samaynayo waxa uu yahay hadduu ahlu naar yahay iyo haddii uu ahlo janno yahay in la qoro intuu caloosha ku jiro hooyadii ayaa la amraa weeyaan marka taas baa ka mid a axaadiista tusinayso waxaa ka mid a xadiidkii imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaya can caaisha radi allahu canha waxay leedahay qaala qaala rasuulu llahi sal alay wasalam qaalat qaala rasuulu llahi sal alay wasalam nabigeenna wuxuu yidhi ya caaisha ina allaha khalaqa aljanna wa khalaqa laha ahla allah jannadii buu abuuray dadna waa u abuuray wa hum fii aslaabi aabaa'ihim ayaga oo aabbayaashoo dhabarkooda ku jiro aabbayaashoo dhabarkooda ku jiro ayuu ilaahay jannadii ahlu janno ka dhigay weya wa khalaqa annaara wa khalaqa laha ahla wa hum fii aslaabi aabaa'ihim naartana ilaahay wuu abuuray dadna wuu u abuuray iyadoo dadkaasi dhabaryaa dhabarka aabbayaashood ay ku jiraan ayuu rabbi u abuuray weeyaan marka walidaalika khalaqahum khilaafkaas oo inay bayna mu'minin wa kaafiriin ay isku khilaafaan ayaan u abuurnay markaas haddii sidaa la yidhaahdo walidaalika khalaqahum haddaan sidaan idhaahno waxaa imaanaya ictiraad aayaddan waxay ka hor imaanaysaa ilahay qur'aanku wuxuu ku leeyahay wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun aayadahaana maxay leeyihiin khilaafkaas iyo maaragtay sidaasaan u abuuray yani maaragtay saa inay isku khilaafaan baan u abuuray wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduunano ilaahay leeyahay oo dadkan cibaada loo abuuray marka waa sidee marka yani culammada jawaabo badanay ka bixiyaan laakiin jawaabta yani maaragtay bacd alculamaa ay rajaxaan waxa weeye allah wuxuu dadka u abuuray inay caabudaan laakiin tan walidaalika khalaqahum laamtan lidaalika ku jirtaahi ayaa waxaa la yidhahdaa laamu alcaaqibati wasayruura baa la yidhaahdaa ciribtooda dambe khilaafkaasay ku dambaynayaan weya inay qaarkoodna ahlu naar noqdaan qaarna ay muminiin noqdaan oo ahlu khayr ay noqdaan ayaa la yidhaahdaa marka macnahaasun bay ku jawaabaan jawaabo kalena waa ay bixiyaan weeyaan wa tamat kalimatu rabbika rabbigaaga kelimadiisii way dhammaystirmatay yani maaragtay nabiyullaahi moxamedow oo yani waxay way kaamil noqotayo takyiir uma baahno weeyaan lama bedelaayo mar haddii kelimadii ilahay dhammaystirmatay wax takyiira iyo bedel iyo doorin geli karaa ku dhici karaahi ma jiro wey maxay tahay kelimadaasi wa hiya laamlaana jahannama min aljinnati wannaasi ajmaciin laamlaana waan buuxin oon buuxini jahannama naarta jahannamo la yidhaahdaa min aljinnati jinnigii baan ka buuxini wannaasi dadkii baan ka buuxinaya ajmaciina dhammaantood yacni ciddii mutaysatay in la naaro ayuu rabbi naartaas ka buuxinayaa yacni dadkaasna waxaa loo jeedaa waa dadkii cusaada ahaa jinni iyo insi kuwooda caasiyiinta ah ayaa naartaasi laga buuxinaya labada daa'ifo weeyaan labadaas kooxood baa laga buuxinay marka yacni jinni iyo insi naarta in laga buuxinaayo kuwooda cusaada ihi in badan ayay nusuusta ka hadashaa yani waxaa ka mid a xadiid saxiixeynka ku yaallo bukhaari iyo muslim ay warinayaan xadiidkii abu hurayra radi allahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ikhtasamat aljannatu wannaar naartii iyo jannadii baa dooday markaasaa faqaalat iljanna jannadaa waxay tidhi maa lii laa yadkhulunii ilaa yani ilaa dacafat nnaasi wa saqadathum yani aniga waxay tidhi xaalkayga waa maxay dadka masaakiinta iyo dacafada unbaa aniga ii gale waa maxay dadka kale jannada ma soo gelayaan naartana waxay tihi wa qaalat innaaru uusirtu bilmutakabiriina waalmutajabiriin anna waxaa la ii doortay dadka maaragtay kibirka badan oo dadka khasbinta badan oo dhibo dadkaasaa la ii doortay markaasaa rabbi kale xukumay subxaana wa tacaala ayuu faqaala allahu caza wajalla liljanna jannadiibuu allah wuxuu ku yidhi anti raxmatii arxamu biki man ashaa naxariistaydii baa tahay jannooy waxaan doon qofkaan doonaana kugu naxariista oon ku geliya naartiina wuxuu ku yidhi anti cadaabii antaqimu biki miman ashaau waxaad tahay yacni maaragtay cadaabkaygii baa tahayo cid alle ciddaan doono ayaan kaga aargutaa adiga maaragtay gelintaadaan kaga aargutaa weeyaan walikulli waaxidatin minkumaa miluha mid kasta oo jannada iyo naarta ka midana in la buuxiyo waa maaragtay mid walba way leedahay waa la buuxin weeyaan jannadana waa la buuxin naartana waa la buuxin markaasuu nebiga isagoo sii wata wuxuu yidhi fa ama aljannatu jannadii falaa tazaalu falaa falaa yazaalu fiiha fadlun xataa yunshia allahu laha khalqan yaskunu fadla aljanna jannadii waxbaa ka soo harayo qayb dhan baa ka soo harayso ma buuxsamin markii qayb dhan ka soo harto ummaddii loogu talagalay ay gashaay oo fadla iyo qayb dheeraada ay ka soo hartahay allah dad kaleba u abuuraa markaasay jannadaasi buuxiyaan dad kale ayuu allah abuuraya markaasay jannadii askunayaan ay degayaan weeyaan wa ama annaaru falaa tazaalu taquulu hal min masiidin naarta kama zuulayso inay tidhaahdo ziyaadaan u baahanahay dad kale ha laygu soo daro oo weli ay boos ka bannaan tahay marka dad kale loo abuurin looma abuuraye nabigeenna wuxuu leeyahay falaa tazaalu taquulu hal min masiidin ziyaado ma jirtaa dad kale ha laygu soo daro waa u baahanahay saasoo kale bay odhani xataa yadaca calayhi rabbu xataa yadaca calayhi rabu lcizati qadamahu ilaah allah subxaanahu wa tacaala yacni gomadiisa lugtiisa ou ku dejiyo lugtiisa ou yeelo markaa ou yacni lugtiisa yeelo fayanzawi bacduha bacda qaarkood qaarka kale ayuu soo uruuri way isku imaanaysaa wa taquulu qadin qad bay odhanaysaa bas wey way igu filan tahay markaan kaamil baan ahay bay leedahay marka nabiyullaahi moxamed allah wuxuu u sheegay yacni qadam ayuu u sheegay yacni qadam oo lug ah buu u sheegay lugtaasi walaalyaalteen oo kale ma aha in badan aayat sifaat iyo xadiis sifaat ka soo hadalnay qofka inay tiisa u suuraysmato waa khalad wa allah wuxuu sheegto nebigana u sheego waa loo sugaa siday u sheegaana loo sugaa sida salafkeenni ay mareen wey waxaan leenahay waa qadamun taliiqu bijalaali illahi subxaanahu wa tacaala waa qadam allah u cuntanto annagana aanan garanaynin teenoo kalena aanan ahayn wey marka inkiri mayno oo tactiilin mayno ilahay qadam mala dhihi mayno maxaa yeel rasuulkiisaa noo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidkana bukhaari iyo muslim ayuu ku sugan yahay weeyaan marka arrintaas waxa weeye yacni maaragtay waa ballanqaadka ilaahay oo ballan qaaday in naarta iyo jannadaba la buuxinaayo xadiidkana wuu noo sheegay aayaddaas qur'aankana ilahay wuu noogu sheegay weeyaan wkula naqsu calayka min anbaءi الrusuli ma nuhabitu bihi fu'aadak wjaءaka fi hadihi اlxaq wmawcidaة wadikra lilmuminiin wakulan wanaqusu waan qisoonaynaa waan sheekaynaynaa kulan mid kas calayka adiga korkaaga kulan mid kasta oo min anbaa'i الrusuli rususha wararyaalkoodii ah ayaanu qisoonaynaa maa shay baanu qisoonaynaa aan kaaga sheekaynaynaa nuhabitu bihi shaygaba aan ku sugayno fu'aadaga qalbigaaga aan ku sugayno nebi maxamedo yacni rususha wararyaalkoodii baan kuu sheegaynaa waxaan kaaga sheegaynaa shay qalbigaaga aan ku sugayno ayaan ku sheegaynaa wa jaa'aka waalxaalu qad jaa'aka adiga oo kuu yimid fii haadihi suuraddan dhexdeeda alxaqu xaqi oo kuugu yimid oo ilaahay xaqi oo kuugu caddeeye wey wa mawcidatun yacni wa jaa'aka mawcidatun waanana ay kuu timid oo maaragtay qur'aanka dhed suuraddan dhexdeeda ay kuugu timid wadikraa waanana ay kuugu timid wadikraa waano lilmu'miniina mu'miniinta la waaniyana ay kuugu timid ayaa maaragtay aan qalbigaada ku sugaynaa rususha wararyaalkoodii weeyaan marka wa kullan naqusuda wa kullantaan waa mafcuul muqadam ah oo naqusudaas mafcuulkeedii hormaray weeyaan marka waa adoo yidhi wanaqusu kulan adoo yidhi oo kale unbay la mid tahay wa kulan marka aayaddan waxa weeye nabiyullaahi moxamed baa laleeyahay markaan ambiyadan suuraddan lagaaga sheekeeye nabiyullaahi nuux ilaa nabiyullaahi muusa laga soo gaaro ayaa laga sheekeynaya qisadaas maqsadka aan ka leenahay waxa weeyaan qalbigaaga inaan ku sugno inaad ogaato rasuul yani rasushii kaa horrayso o dhan in la dhibi jiray in la beenin jiray yacni inaad ogaato inaad ogaato dadkii beeniyey in la halaagay ciddii rumaysanay in la badbaadiyey si qalbigaaga uu xasilo u dego marka arrintan waxaa kuugu sugan tasliya iyo qalbi qaboojina kuugu sugan weeyaan wanaqusu waan qisoonaynaa kulan mid kasta kulligii oo min anbaa'i rusuli rususha wararyaalkooda ah baan calayka adiga dushaada ku qisoonaynaa weeyaan maa shay baanu ku qisoonaynaa nuhabbitu aan sugayno bihi shaygaba fu'aadaka qalbigaaga aan ku sugayno yacni qalbigaaga inuu tuma'niino iyo xasilooni oo helo ayaanu ku suga maarata kuugu waxyoonaynaa weeyaan wa jaa'aka fi hadihi alxaqu waawgu waa iska waaw alxaal wey waalxaalu jaa'aka ou kuu yimid ayadoo ou kuu yimid alxaqu xaqii fii hadihi haadihi ishaarada akharu almufasiriin waxay u celiyaan suuraddaana loo celinayaa weeyaan fii hadihi alxaq fii haadihi suuraddan oo suuratu huuda alxaqu xaqii oo kuugu yimid marka dee keligeed miyuu xaqi ku yimid maya suuradta qur-aanka oo dhan ba xaqii waa ku yimid ilahay waa ku sheegay laakiin tashriif ahaan ayaa gooni loogu xusayaa weeyaan maxaa yeele nebigu wuxuu dhihi jiray shayabatnii huudun huud ayaa i ceraysay cerada iga keentay buu odhan jiray marka saasaa loo jeedaa weeyaan marka iyada oo xaqii dhexdeeda kugu yimid weeyaan wa mawcidatun ayadoo waanadiina ay kuu timid wa jaa'atka mawcidatun oo waanadaasoo ay ku waansamaan dadka waansama ay ku waansamayaan weeyaan wadikraa ayada oo maaragtay xaqii wuxuu kuugu yimid waane ah lilmu'miniina dadka mu'miniintana waane u aho maxaa yeele dadka mu'miniinta waa ayaga kuwa ku intifaaco tadkirada dadka ku intifaaciyo waanada waa ayaga weeyaan waqul liladiina laa yu'minuuna acmaluu calaa makaanatikum ina caamiluun waqul waxaa tidhaa nabiyllaahi maxamedow liladiina kuwii laa yu'minuuna aanan rumaynaynin oo mu'miniinta aanan ahayn allah iyo rasuulkiisa dadkaan rumaynin oo gaalada ah ee kufaarta ah waxaad ku tidhaahdaa icmaluu shaqeeya oo camal fala calaa makaanatikum dariiqadiinna iyo xaalkiinna iyo diinka aad ku sugan tihiin ku camal fala innaa annaguna caamiluuna waan camal falaynaa calaa ariiqatina wa xaalina wa diinina aladii naxnu calayha diinkaas aan ku sugannahay oo diinu tawxiida ayaan anagana ku camal falaynaa iyo diinteenna aasaan haysanayna wantadiruu korta ku dheh yacni suga maxaad suganaysaan yani waxa idinku dhacayo sugta baa la leeyahay yani irtaqibuu maa yaillu lakum maa yaxillu lakum waxa idinku degi doono korta oo sugta baa la leeyahay innaa annaguna muntadiruuna kuwa koran baan nahay nasriga iyo guusha ilaahay oo naga kisiin doono ayaan koranaynaa sugaynaaye idinkuna taa sugta baa la leeyahay marka yani waxa weeye waa nooc tahdiidka ka mid ah calaa wajhi tahdiid ayaa hadalkaa loo leeyahay weeyaan dariiqadiinna sooma idnan diidin xaqi inaad qaadataan kufrigiinna ku camal fala annagana tawxiidkeenna ku camal falayna sugta oo wixii idinku dhici doono cuquuba sugta annagana waxaan suganaynaa guusha ilaahay uuna siin doono weeyaan marka waa taasaa loo jeedaa calaa wajhi calaa sabiili tahdiid ayaa hadalka loo leeyahay waqul waxaa tidhaahdaa nabiyullaahi maxamedow liladiina dadkii laa yu'minuuna aan alla iyo rasuulkiisa iyo diintiisa rumaynaynin icmaluu shaqeeya oo ku camal fala calaa makaanatikum dariiqadiinnii iyo diinkiinnii iyo xaaladdii aad ahaydeen ku camal fala innaa annaguna caamiluuna waan shaqaynaynaayo waan ku camal falaynaa diinkeenni tawxiidka ahaa iyo caqiidadii saxiixa ahayd iyo camalkii wanaagsanaa baan ku camal falanaynaa wantadiruu sugta waxa idinku dhici doono oo cuquubada ilaahay ah mar haddaa kufrigii daa'imteen innaa annaguna muntadiruuna kuwa koran baa nahay cuquubada idinka idinku dhacaysa iyo guusha ilaahay uuna siin doono baa sugayna walilaahi alla ayuu u sugnaaday haybu samaawaati walard yani haybu samaawaati waalard samadaha iyo ardada waxooda maq kuwooda maqan allah ayuu u sugnaaday wa ilayhi ila allahi allah baa yani ilaahay baa yurjacu lmru amarka loo celiyaa wa ilayhi ila allah ilaahay baa yurjacu lmru arrinka loo celinayaa weeyaan amarka oo idil amru lcibaad oo dhan ilaahay baa loo celin facbudhu caabud nabiyllaahi maxamedow allah caabud oo cibaadada asaga ku khasis weeyaan ikhlaas u samee wa tawakkal calayhi allah tala saaro oo cid kale taladaada ha u dhiibanin wamaa rabbuka rabbigaagu ma aha bikaafilin alla halmaamsan oo ka maqan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan waa idin og yahay camalkiina uu ka warqabaa kolka ilaahay waa idin abaal marinaya jazihiina oo idin siinaya weeyaan wlilahi hayb samaawaati wlard yani waxay tusinaysaa cilmiga ilahay siduu waasac u yahay bay tusin waxa annaga naga maqan iyo waxaan ognahay samaawaadka iyo ardada waxa ku maqan iyo waxaan ognahay labadaba rabbi wuu ka warqaba haybu samaawaati walardi waxaa loo jeeda ilahay wax qaybka a ma jiro laakiin annaga waxa naga maqan baa loo jeeda walilaahi alla ayaa iska leh oo og oo cilmina u leh weeyaan haybu samaawaati walardi ay maa haaba fiihima wax alla waxa ardada iyo iyo dhulka iyo cirka samaawaadka ku qarsoon oo dhan rabbi cilmi buu uleeyahay waa ogyahay asagayna maaragtay addoommo u yihiin weeyaan wa ilayhi ila allahi allah baa yurjacu lamru amarka loo celiyaa kulluhu yacni alamru waxaa loo jeeda amru lcibaad addoommada arink arrinkooda oo dhan kulluhu dhammaantii ilaahay baa loo celiyaa marka yurjacu lamru yani bisiiqa cala albinaai maaratay lilmafcuul oo majhuul ahaan waxaa akhriyo naaficii xafsa keliya ha akhrinaya yurjacu bay akhrinayaan yurjacu lamru amarkii baa la celiyaa kullugu dhammaantii ilahay baa loo celin ila allahi baa loo celin quraada intooda kale soo hartay wa ilayhi yarjicu lmru kulluhu ayay akhriyaan yarjicu lamr ficilka musamay ka dhigaan وإليه إلى الله بو يرجع الله بني الأمر أرنكي وأمر العبادة الضوامد أرنكوذا كله دمانتي إلهي بو الله بني ربي بالله عليا أسقى مامله صودونه إلهي يالا جزهو دوسيا تاويا فاعبده مركه هدو ما دام ربي أمرك كونك أوليا الضوامد أن أمركوذا أسقى عنك وجرتاي فاعبده إسقى الله كلي عابد rabbigaaga cibaadada ku khasis cid kale cibaadadiisa hala wadaajin cibaadada ilaahay baa iska leh keligii inaan caabudnaa la amray ayaana la amray keligii ina cibaadada hadday baryo tahay hadday tawakul tahay hadday rajo tahay hadday cabsi maca tacdiima tahay hadday isticaano istiqaasa tahay kulli ilaahay subxaana wa tacaala inaan u saafi yeelna baa la rabaa wey watawakal tala saaro calayhi iyo cala allah allah taladaada u dhiibo lianna man tawakala calayhi yakfiih waman tawakala cala allahi kafaah qofka ilaahay tala saartaa asagaa ku filan weeyaan waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu oo kaleeto weeyaan ilaahay taladaada u dhiiba cid ka soo hartay taladaada ha u dhiibanin maxaa yeele waa makhluuq adigoo kaleeto ah weeyaan wamaa rabbuka rabbigaagu ma aha nabiyullaahi moxamedow bikaafilin alla maqan oo halmaamsan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan aanan garanaynin khayr iyo sharba waxaad samaynaysaan rabbi waa ogya wuu ka warqabaa weeyaan markaas allah waa idinka abaalmarin khayrkana sawaabteeda oo idin siinay شرطنا عقوبته يدبو ربي إذن سينا يا ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا